hulaasiya ayuu noqonayaa oo callo oo fercalla callada luqada macnaha aad iyo aada u badan ee dee ay intooda badani kuba gaabsadaan soona naqliyaan ma aha macnahan oo dhan baabkan waa ka baxsantayo haddii la yidhaha callahu waaba dee xagga waraabinta iyo cabitaanka loo isticmaalaayo waa ama sharbada iyo cabitaanka ama suqa dee waraabinta labaaduna callo lahu calalan si nhl oo nahlan oo kale ama tii qaabilaysayoo waa durduurtii oo macnaa saqaahu maratan bacda mara u durduuriyeyba weeyaano ama mara saqaahu maratan bacda mara mar labaad iyo adigu waraabinta la waraabiyo neefkii ama mar saddexaad iyo mase ayaa taas ayaa uu asalka ficilkaasi yahay marka macnaha halkan maqa dee ma waxa weeyaan walow ay isticmaaleen munaasibu ma aha taas waa tan uu leeyahay ha odhanin maclul ha odhanin laakiin wuxuu leeyahay mucallal le laakiin isaga naftiisa lafdigan mucallal dee luq ahaan marka loo kaco macno toos macno halkan u munaasiba ma noqonayo waayo mucallal ficilkiisu wuxuu noqonayaa callala callalana macnaheeda luqa ahaaneed haddii la yidhaha callala sabiya ama callalahu bikada macnaa ashqalahu wa alhahu waa shuqliyey waa jeediyey ama ilmihii yara waa sasabay bay noqonaysaa callala kaas baa ismigiisa faacil mucallal noqonayaae macnahan ciladee lahayo iyadoo nafteeda markaa macnaha in sawaabo ama macno dee saxiixa halkan ama munaasiba lafdigan ay isticmaaleen intooda badanna ma noqonayo markaa waxaa dee meesha jirtay oo macnaha aad u munaasibee luqadna ay saacidi lahayd uu meesha ahaan lah inay isticmaalaan un mucalli keliya taas baa uu ka imanay ka imanaya ficilkii xataa halkan ay u isticmaaleene acallahu fulanu bikada waayo callalahu fulanna may isticmaalin bal callahu fulanna luqadii baaban kuba badnayn bay leeyihinoo in badan oo luqawiyiintiihi callo macnahaas kale en sheegnay mooyaane callo oo dee cillo ah umay isticmaalin ama may soo naqlin oo bal markaa qiyaasku taasuu keeni lahaa bal intaas weeye markaa lafdigan macluulla isagu waxay kaba cabiraan inuu dee iyadoo macluul la yidhaaho uu dee wax marduula ama macnuu dhase dee ibnu salaax iyo nawiyo keyrkood ba iska dabamaraan aanu halkan kuba toosnayn laakiin dee waxaa jira aimo kala duwan siaan sheegaya bukhaari iyo tirmidi iyo kalaamkooda waa dhacay ibnu cadi iyo baraqudni iyo abuyacla alkhaliili iyo xaakim iyo qolooyin kalena way isticmaaleen xafna xajarna waaba isticmaalay dee kollayna waxaanay soo naqliyaan markaas oo ay leeyihiin samaacooyin ahlu luqada kaba mid a ayaa callahu waxay iyadoo macno labaad bay soo naqliyeenoo callahu bimacnaa asaabahu bilmarad bay u soo naqliyeen ama calla haddii laazim lagaba dhigo macna marida oo waa halkii ciladii maradkao waa xanuunsadayba bay soo naqliyeen bal markaa qolooyinka taa soo naqliyey bal waxa weeye haddii ay kaba mid yihiin saaxibu saxaax iyo qolooyin kale ayay yidhaahaan kuwa iyagu lee lafdiganamay waa wax tiro uun ee waman xafida xujjatun calaa man lam yaxfadoo iyagu luqadii waxbay ka soo xafideen dee ninkii aan taa agtiisa aanay kuba sugnayn ama aan soo xifdiyin xujo kuma noqonayo ruuxii isagu macnahan uu sheegay macno ka siyaadsan luqo kaba soo xifdiyey carab kaba soo xifdiyayo bal barhkoodna waabay xoogeeyaanoo waxay leeyihiin dee culimadii luqada barhkoodna way soo naqliyeen isticmaalka halkanna la isticmaalay muxadisiinna maaha usuuliyiin oo kale baabka qiyaaska alcilatu walmacluul way isticmaaleen mutakalimiini lafdiga macluul way isticmaaleen bal markaa qolooyin luqawiyiinna sooba naqliyo markaasol hadday dee taasi jirto maaha wax lagu tiriyo inuu qowl marduula yahay ama qowl daciifa yahay laguma tiriyo ama laxni yahay laguma tiriyo haddii xataa laga badan yahayba waa macno jira ayay leeyihiinoo bal umuuraha uu beydkan imaka ku yar sheegay xagga dee markaas sharaxana uu yar dheerayn doonaayo kaba hadli doonaa fa aduu oo markaa aada u yar dheeraynayaaba ilaa safxada kale ayuu la gaadhayaa waxa weeyaan ilaa safxada kale bartankeedu laba gaadhaye bal khulaasadu kollay taa weeye waana ta uu beydka hore inoogu sheegay waxyaala bal intaa yar haddii dee mela qalada ay dhaceenna waan yar eegi doonaa insha allahu tacaala wuxuu ihi wasami magacow maa xadiidkii ama maakii ku magacow bicilati mashhuul huwa isagu mashmuulun macnaa mushtamilun kulansaday bicilatin cillo ciladaasna waa cillo qaadixo oo khafiyaasa inoo soo socota kaa waxaad ku magacowda ee axaadiista ahaa mucallalan mucallal ku magacow walaa taqul laakiin ha odhanin macluulun taasi dee se isagu qaba iyo waa qowl daciifa ayuu noqon ama laxni buu noqon bal waxa weeye macluul ha odhanin bal laakiin waxaa jira waa ta aan soo sheegno xataa laftigan mucallalla haddii taa loga uun dib loogu laabmo ee isaguna halkan macnuhu munaasiba ma noqonayo intaas buu yidhi marka wuxuu yihi haddaba isagoo dee noocii imaka gudagelaya ciladii iyo waxaa kagaba hadlaya iyadaynu horena markaan saxiixii soo haynay aan soo aragnay xadiidka saxiixa shardi inuu u yahay inuu cilo ka nabad galo ciladuna aan nihi waa cilada qaadixada ah taasuna ciladu haddaanay qadxi xadiidkii ku keenahayn se ikhtilaaf yar oo dee laba raawi dhexdoodoo labaduba siqaa la yskuma khilaafo oo kale iyo taasi kollaytay ujeedaan ma aha laftiga cila haba taale ee waa ciladii qaadixad ahayd bal haddaba umuuraha waynu soo maray xadiidkii saxiixa inay u shardi tahay ciladu waxay tahay iyo sida lagu hareeraya iyo waxyaalaha ay kuba timaado iyo umuurahaas ayuu sheekhu raximah llahu tacaala oo hadhow tacriifkii guud ee xadiidka aan ka qaadanayno ayuu abyaadda soo socotaa inoogu sheegaya wuxuu hi abyaadana waan is wada raacinayaa wahiya ciladu cibaaratun cibaaro waxay ka tahay can asbaabin asbaab asbaabtaasoo darat macnaa darcat macnaa maaha waxaan ujeedaa un halkan takfiif daraaddeed si weltanka ugu hagaago ayuu hamsada u tuuray dara'ad ku soo darrisay ama muuqatay oo daahirtay taas lafdigaa can asbaabinna kollay markii aan aqriyayey wahiya cibaaratun can asbaabin saasaan aqriyayay hunuuntana waan isla fadxiyey hamsadiina hamsatu wasri baan kaba dhigay oo waan ka booday sababtuna waxa weeye haddii hamsatu qadci halkan lagaba dhigo wasanka markay noqoto wasankuma toosnaanayo marka waxay darji yidhaahaan ama hamsadii oo xarakadeedii laba naqliyo oo macnaa hamsadii ay isu bedesho hamsatu wasri ayaa bal markaa imanaysa kulle bal markaa taas weeyaanoo can asbaabin oo hamsadu iyada calaa dee in markaa halkan wasan ahaan loo yeelo maaha taatacaynkii yaraa ee calaamadii hamsada qadciga asbaab ayay cibaaro ka tago macnaha ciladuba waxa weeye waa asbaab asbaabtaasoo darat ay dara-ad ku soo dardisay xadiiskii oo ku timi ama muuqato weeyaanoo waxay mukun ku soo de waa daahirka sare marka la eego inuu ka nabad gashay miye bay haydo oo wax ku soo baxay muuqday oo fiiha iyada fiigeeda gumuudun qarsooni uu ku sugayo dee sabab daahira aan ahayn sababna wixii wax lagu gaadho ayaa laba yidhaahaa de xagga usuulkana waa tan ay doo kolle macruufka tay waxay sabab odhanayeen ee waa dee wax sabab iyo amar iyo ay wax ku soo baxeen uun gumuud iyo qarsooni uu ku sugan yahay iyo wakhafaun wa cadfu tafsiirun waa isla mid oo bal dee saaxib albayqooniyeyni qorooyinkan mutabacu ahay wamaa bicilatin gumuudin aw khafa walow de awdaasna macnawow ay markaa noqonaysay oo wax dee maaha tanwiicnay keenahayn halkana waa ta inoo taale iyadoo wow ah macnuna waa cadfi tafsiirun iska ta'kiidun waa macno keliya haddaba in gumud uu ku sugan yahay qarsooni taas ayay cibaaro ay ka tahay ciladu taasoo welibana astarad raadaysay xadiidka sixadiisii oo macnaa qadxinaysa oo xadiidkii markay kuu soo baxdee lagu ogaado aqbalkii la aqbalilaa meesha uu kaba baxayo saxiixiyaalkii la tasxiixinayay uu meeshii kaba baxayo haddaba taasna tudraku waxaa lagu haleelayaa bilkhilaafi oo ciladiisii lagu garanayo weeye lagu gaadhayay bilkhilaafi bimukhaalafati raawi ligayri waa khilaaf raawigani uu ku khilaafay xadiidka werintiisa ama sanad ha noqoto ama matniye cid kale oo isagii kaba mudan uu kuba khilaafay iyo wa tafarudi kelinimo uu raawigu laba gooni noqday xadiidkan oo wax mutaabaca ana ama shaahidana aan loo helin maca qaraa-ina amaaraad iyo qaraa-in kale iyadoo ila jiraan taas qaraa-intaasoo sudamu loo geynayo kuwaa hore oo macnaa kusoo biirayso iyaguna amaaraad kale iyo qaraa-in kaleo dee ruuxii aqoontan lahaa inuu garanayo ama iskuba taagayo markaasuu yahtadii fa yahtadii waa hanuunayaa jihbiduhaa akhbaarta ama axaadiista kii jihbidkeeda waa khabiirkeeda ah waa ruuxii alxaadiq bishay ayay sihbid yidhaahaane dee xaqaa'iqdiisa hagaag u daalacday haddaba kii aqoonta sare uu lahaa ee halkan khibrada weyn u lahaa markay noqotay xadiiskii markuu khilaafkan iyo tafarudkan iyo umuurahan kale iyadna uu helay iskuba taagay ayaa wuxuu ugu hanuunayaa ila iطilaacihi daalacashadiisa uu daalacdu ogaado calaa taswiibi irsaalin irsaalnimo sawaabyeelkeed in laga dhigo inay sawaab tahay ama sawaabnimadkeed limaakii qad wusila la xidhiiyo xadiidkii markii hore daahirkiisu aynu mawsuul yahay saxaabigiisu joogo ayaa markuu duruqdiisii tatabucay waxyaalahaasna arkay ayaa muxuu garanayaaba ama uu ku hanuunayaa inay sawaabtay xadiidkani inuu mursal yahay ee wasliganba wahmi yahay aw amase waqfi maakii ay taswiibi waqfi maakii wa mawquufnimadkii ayuu ku hanuunayaa taswiibkii weeyey isna inuu sawaab yahay oo sawaab lagaba dhigo yurfacu la kor yeelayey oo xadiiskii ahaa mid la kor yeelay ayaa markuu umuurahan ay yimaadaan oo umuurahan arko waxana isu geysto ayaa wuxuu garanayaa ama uu ku hanuunayaa sawaab inuu sawaab aduu sawaabku yahay ama sida sawaabkii mawquuf xadiiskan aanu marfuucba ahayn aw matn dakala fii kayrih aw amase wuxuu kuba hanuunayaa aw iilaacihi dhaho iska soo qadaratay iilaaciisa uu daalacdo ilaa oo markaa adigu um waxa weeye matii hore iskaba cadafo aw taswiibi fasli matin leh amase waxaabu ku hanuunayaa iilaaciisa uu daalacdo taswiib oo iilaacihi uu daalacdo taswiiba matn taswiiba fasli matn matn soocitaankiisa la sooco sawaabyeelkeed ama dee matnigii wax kala mida matnigaasoo dakala galay fii kayrih waa mid kaleo xadiis kale dhex galay waa idraajki oo wuxuu markuu duruqdii isu keeno ruwaadii riwaayaadkoodiina wada muqaaraneeyo ayaa wuxuu ogaanayaa inay bal masalan xadiiskan ama wax xadiiskan kala midi xadiis kale uu ku dhex sugan yahay oon laba sanad ahaynoo halkaa idraaj jiro ama uu mudrajba yahay arrintii aw wahmi waahimin xasal aw ibtilaacihi amase wuxuu ku hanuunayaa oo umuuraha kuba garanaya ku gaadhayaa ibtilaacii daalacashadiisa uu daalacdo calaa wahmi waahimin ku isagu qaldamay oo waahima qaladkii iyo wahamkii oo xasala xasilay bikayri maa dukira dee umuuraha aan sheegnay waxaan ahayn ruux markaa xadiiskan warinaya oo daciif ahaa oo meeshii intuu kaba baxay nin kaloo siqiya halkiisii yaallo xataa ruuxani yaanu uba qastin hawlo qaasatan oo qalad kaba dhacay haba noqotee de hadday labaduba siqa noqdaan waa cillo aan qaadixa ahayn oo matiga waxyeelisa inoo dambaysa ee de waa marka midkood noo daciif yahay midna siqa yahay oo kolkol ay udhici karto ruuxan moodashadiisa iyo taas ay udhici karto oo waa dee saas oo kale ibdaal de isaguna suiqaadi ruwaadee sareeyey weliba kamid ah eerka sare ahaa abu usama xamaad ibnu usama oo kale ah waxa la yidhaha reer kufu ahaayo nin cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu jaabir la yidhaahay oo culimadii reer sham kamid aho ama siqaadoodii kamid ah kufa yimo isla markaas moydasa ahayd inuu maqnaayo in kale dadkii kale reer kufa axaadiis bay ka maqleen dee axaadiistiisii ahayd isaguna kamuu maqlin sababtaasi ay dhaaftay baa nin kaleo cabdiraxmaan ibnu yaziid laba yidhaah meya cabdiraxmaan ahaa ibnu tamiim la yidhaaho ayaa yimi oo saw nin daciifaha isna reer shaam ahaa axaadiis buu kala noqdo markuu magaciisii weydiina cabdiraxmaan ibnu yaziid unbuu yidhi isaguna wuxuu u qaatayba inuu yahay dee ninkaa awowgiisa uu jaabir ahaa markii dambaa maxaa dhacday inuu ka warin jiray axaadiis cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu jaabir culimadna waxay arkeen axaadiisan qalada inay ku jiraan axaadiisan uu ka warinayo abu usama cabdiraxmaan ahayn axaadiistiisii la yaqaani aanay lamid ahayn axaadiis qalada ay ku jiraan ay tahy ragkiisa de markaa heer ka gaadhsiisaabaa markii dambe ciladii bay ogaadeen sababtu inay ugaba timi uun isagoo ninka ninka kale u qaatay oo meeshii magacii iyo magacii abuuma isku mid ma noqdeen intaasun kuma kaafsoomay aqoon kalena ma lahayn beledkoodina ma soo maray waxyaalahaasna la ka wariyey markii dambe culimadii ay ka joogsadeen ay inkireen arrinku wuxuu gaba yimi inay taas oo kale oo bal markaa nin baa halk nin kale halkii galaya ninkina hadow labadiina iskuba mid maaho mid baa siqa ah kana waaba daciifban iyo dee umuuro kaleo badan oo waxyaalaha ay ku cileeyaana axaadiista taasaa xasilaysa marka maxaa ka dhacayo natiijadii ay noqonaysaa markuu waxaas oo dhan dadna fadadna markaa ama wadadna markaasuu u malaynayaa waxaan uu gaalay ee uu ogaadee umuurahan maanta u muuqday ayuu dani adag xagalyaqiin yaanay gaari moodee kolley waa umuuro in badan ijtihaad iyo sud umuurahan dee farciga acma markaa axkaamtaba adilada marka laga qaadanayo maaha her dee qadci iyo her yaqiin ma aha dani adagoo waana kii uu ruuxu mukalafkuba ahaa umuurihiibaa dee malo adag uu malaynayaao faab baa markaasuu fulinaya ninkii xaafidka ahaa ee dee jiibidka ahaa ayaa fulinayo macnaa wuxuu xukumayaa xadiidkani inuu cillo leeyahay oo halkaasuu xadiidkii ku daciifinaya aw amase waqafa meeshii heerkaa ma gaadhayo daniguba xaji baa gelaya waa ka joogsanaya waxyaalahana way u muuqdaan laakin haddana meeshii taradud baa jiro talow ixtimaallo kalaa meeshii iska iman karo oo lagu socodsiin karo markaasuu ka joogsanayaayo uu joogsanayo u taladudayo hayaayo fa axsaaba markaasuu ka joogsanayaa muxuu ka joogsanayaa can ilxukmi biqabuuli alxadiid inuu xukumo xadiidkan inuu maqbuul yahay oo bacnaa ujeedadiyoona xataa cilayninba oo taradud haba jire laakin de waa waxaa shakiga leh shakina xadiiskii looguma xukumayo qabuul oo markaasuu ka joogsanaya inuu xadiiska qabuulkiisii iyo qabuul la-aantiisii ba xukumo bal markaa umuurahaasaa dhacaya maca kawnihi xadiiska ahaashiis iyo inuu yahay iyaday jirto daahiruhu daahirkiis oo bal waa ka muntadan kaba dhiganaya daahiruhu daahirkiisu an salima inuu aliftu aliblaqa inuu ka nabadgala cilo daahirkiisa uu yahay markaa jumladan daahiruhu an salima antuna waa masariir ayaa dee kawnidii ama kawnka ama kaanada aduu khabarkeedii dhicaya waxaa kaloo dee iyaduna iskaba banaan oo waxa weeyaan adigu bal uu horreysiiyey imaka halkan zakariya alansaari iyadoo la nasbiyo la nasbiyo la yidhaaha maca kawnihi wa ahaashiisa daahirahu markaa oo dee waxa weya kulliga laftigan damiirkan unba dee aan halkii isagoo ismigiisi loo idaafeeyo xadiidkaas uu yahay daahirahu daahirkiisuna an salima inuu ka nabadgalo kuli labaoduma si kala dheeraanse marka asalimana faacilkii dee adigu markaa ismiga faacil unbuu markaa maxalkeed u dhici doona labada wejba waa soo naqliyaa laakiin kollay saxaawiya iyo wejkan hore oo ah daahiruhu ayuu baabay ku gaabsadaan oo markaa wejkan labaad isaguma sheego bal abyaada waan sada raaciyey waana kollay waxa kale waa halkay gelaysaayo umuuro un dee markaa jawaanibtii kale ee kaba sii farcoomaysay ee cilada iyo sida lagu gaadhayo iyo xaqiiqadeedu waxay tahay iyo abyadan buu sheekhu raximah llahu tacaala isu keen raaciyey bal iyadoo aan tacriifna markaa hadhow kala soo wada bixi doono ama tacriif khaasatan inta ugu dambaysa iyo waxyaalaha hore ay kuba markaa ku bilaabeen waxaa bal abyadan in markaa uu inoogu sheegay sheekhu raximah llahu tacaala cilada isagoo inoo fasiraya ciladu inay tahay asbaab ama sababba ay tahay uun sababna waxaa la yidhaahaa wixii shay lagugamayo tawasalu ilaa shay baa sabab la yidhaha de xagga kalena markay sabab yidhaahaan sida usuuliyiintoo kale wixii isaga dee cadamkiisana ama la-aantiisana la-aan wixii uu musababkii la waayo ay kaba laazimayso wujudkiisana wujud kaba dhalanaya ba isaba kaba cabiran e adigu bal waxayan waa umuuro ama asbaabo in xadiidkii ku timi ku timashaduna waxay uga jeedaa ma soo darisaydo xadiidku marka hore daahirkiisa sare marka la arko inay axaadiistii ama raawigiisu daciifkaa inqidaac daahiriyo irsaal daahiri jiray maaha daahirkiisu marka horeba wax dee inuu cillo ka nabadgeshay ama dacfi ka nabadgeshay maaha oo waxaa marka horeba muuqdee layskaba arkayo oo wax daahira ee tani waa umuuro qarsoon oo xadiidkii kusoo baxaya marka xadiidkii markii hore markaan aragno sanadkiisan iyo daashiisa oo siqaad ah in sanadkii oonay waxba kaba maqnayn umuuraha caynkaasa markaan aragno daahirkiisu yahay inuu fayow yahay oo waanu waxba dhiba aanay kuga sugnayn ayaa marka dambe ee duruqdiisa la isu wada keeno sida beydka dambe inooguba iman doonto haddii aan amaan ku sheegi doono ayaa waxaa la ogaanaya wax meeshii soo baxay baa jiraya wax markii hore dusha aan kaba muuqan oo imaka baxsigan iyo muqaaranadan iyo sharcintan ku soo baxay ayaa jiraya haddaba waa sabab qarsoono imaka bara asna asalku weeye laftigan ee isagaba xagga hoose maya wuu si yar dhamayn doonaaba sharaxa soo muuqatay oo daahirtay oo kuwa soo dergisay oo waxa keenaya inay soo dergiso dusha sare xadiisku inuu ka fayoyaa la moodaa ama uu yahay laakiin markii riwaayaadkiisii laysu wada keenay ruwaadiisiina laysu muqaaraneeyey la egay ikhtilaafkoodii iyo itifaaqoodii ayay wax soo baxeen markaa aan marka hore muuqanin bal taasba weeye oo qarsooni ay ku sugantaho de hal iyo goor cilladu markay daahira hadday tahay inta badan walow u tegi doono abyaada dambe inay kolkol shay kasta oo xadiiska lagu daciifiyaba cilla iskaga idlaaqaan haddana markay istilaaxa u jeedaan tan daahirka ah iyadu dee marka horeba waa arrin iska cad oo taas kama dhigaane wixii qarsoon ee kusoo baxaya marka riwaayaadka laysu wadageeyey ruwaadii ayay yidhaahaano waa taa qarsoon bal markaa welibana ah dee faadaynaysa xadiidka qabuulkiisa oo hadday tahay waxan wax iska aadesa kuwa inoo soo socdo aan qaadixo ahaynba iyada markaa kolkol magac ahaan ay ku idlaaqaan mooyaane maha si loo jeede xadiidkii aqbalkii la aqbal laaraasiyodanso halkii daahirkiisa uu ahaa salaamo ila uu ka nabad galay iyo in markaas saas lagu aqbalo ayaa waxay keenaysaa xadiiskiiba inuu daciif noqdo oo daciif bal markaas oo aan la aqbalin bal taasba weeye cillada bal markaa cilladii wuxuu inoogu fasiray sabab qarsoon ama arrin iyo calaamo qarsoon oo xadiidkiis ku imanaysa daahirkiisuu ahaa markii hore inuu fayow yahay intaas oo xadiis weliba sixadiisiina ama aqbalkiina waxyeelaysa intaasuu cilladii inoogaba dhigay xubaydka labaadna inoogu sheegay sida lagu ogaanayo cilladaa sida lagu gaadhayo waa san dee keentay in la yidhaha raggii xufaada inunbaa kaba hadashay waa cilmi qarsoon la yidhaha cilmi aada u daqiiqa la yidhaaho oo waxa weeyaan xadiidkii waxaa lagu garanayaa khilaaf iyo tafarud weli macnaa waxa weeye taas wuxuu yihi imaamkii weynaa cali bnu madini albaabu ida lam yujmac duruqu ama tujmac duruqu lam yatabayan qada'u macnaa baabka waa mawduucan ama xadiidkaa dee ama wuxuu kaba hadlay haddaan duruqdii iyo riwaayaadkii oo dhan laysu wada keenin oon la wada ururin khada ii jiray lama ogaanayo oo dee riwaayadda inaga aqoonteenu halkii gaarsinta haddaan kitaab kutubta mashuurka kamida xadiidkan oo sanad ugu sugan yahay ama sanad labaad ugu sugan yahay aan qaadano xalaalka cilo iyo waxaa kuma ogaanayno khada ii jiray iyo wahamkii jirayna ma ogaanayo qaladkii jiray ta lagu ogaanaya waa duruqdii xadiidkani lahaa riwaayaadkii uu lahaayo horta laysu wada keeno la jamciyo markaa la jamciyo haddii la arko ruwaadiisii inay dariiq wada mareen oy wax isku wada waafaqsan yihiin wax khilaafoo dhexdooda ka dhacay siyaalahay ku wariyeed aanu jirin iyada markaa xadiidkaasi cillo u ka nabad galay oo cillo ma laha laakiin meeshii waxaa la arkay ruwaaddu sida ay ku warinayaan inay iskhilaafsantay kala duwan tahay horta bal markaa kaladii khilaafkaasi jiray iyo kala dunaantaasi meeshii waxaa suurtagala xadiiskaasi inay cilli jirto oo iyada markaa meesha maxaa imanaya suurtagal ah dee waa halkii inay cilli jirto oo de markaa taasna ina waxay usii yar baahan tahay hawl kale bal markaa khilaafkaas khilaafkaas ruwaadii markaa dee raawi uu khilaafay cid kaloo ka tiro badan ka xifdi badan sidaa shuduudka baan kuwa soo maray waa dariiqii cillada lagu ogaanayo iyo tafarudka markaa raawigi ruwaadii kale uu wax kala gooni yahay ruwaadii kalena ay jees tahay bal markaa ama dadkii ka mudnaa waa waxa lagu garanayo iyo dee dee umuuro kaleo kollay raggan khibradoodii dheerayd ay axaadiista ulahaayeen ruwaadda ay ulahaayeen riwaayaadka kala duwan ay ulahaayeen umuuro kale oo iyaguna calaamaad ah amaaraad ah oo iyagu markaa ay gaadhayaan ay garanayaan oo dee umuuro u tilmaamaysa ama waxyaala tusaysa bal markaa bayska wuxuu inoogu sheegayaa waa dariiqii lagu ogaan lahaa lagu gaadhayey cillada lagu gaadhayey ee lagu ogaanayey oo dariiqaasi waxa weeyaan cillada xadiidka si loo ogaado in duruqdii xadiidku lahaay oo dhan laysu wada keeno marka riwaayaadkiisii kutubtii kala duneed mahaaba usuusha lixda ah wiyo waa usuushii masaaid markaa laga jawaamicdii sunan masaaniid ajaamica adib iyo mashikaad iyo meeshii uu riwaayo xadiiskaasi ku lahay ruwaadiisuba laysu wada keeno dee taas baaba ah nin xaafida ibtilaac taamana mooye nin kale taas kuma kici karaba marka taa laysu wada keeno ayaa maxaa la eegayaa ruwaadiisan say ikhtilaafkoodii ayaa la wada eegaya haddii aan ikhtilaafin inuu itifaaq yahay dee wixii hadalku waa dhamaado xadiiskii waa kaa sibay isku wada waafaqan waa xadiis la dabdiyey la sugay oo bal xadiiskii waaba xadiiskaa leynay marka horeba xadiiskan ciladuna dadka siqaada in lagu kalsan yaho xadiistooda kuma yimaadaaye iminka ma odhanayno hadduu dacfi kale ka nabadgalayo waa rag siqaadaba xadiiskoodi xadiiska markaa cilaba ka nabadgalay haddaba marka haddii iskhilaaf dhaco markaasaa hawl kalaa bilaabmaysa marka la arka khilaafkii ruwaadii baa laysu miisaamaya makaankoodii xifti iyo manaazishii ay xagga cilmiga iyo aqoonta kulahayn baa laysu eegaya laysu muqaaranaynaya isqaankood iyo dabdigood markaasaa la eegaya dee say u kala dabdi badayin u kala isqaan badayin hadhow ina khilaaf baa jira cid baa kollay dee si ama gooniniba baa iman doonta iyo tafarud marka manaasishoodii laysu wada eegee la muqaaraneeyo ayaa dee ciddii iyagu laga xifdiga badnaa ama laga tirada badnaa wixii ay wariyeen iyo siyaarahay ku wariyeen meeshii wahmi inuu jiro ama qalab dhacayna meeshii jirto ayaa meeshii imanayso bal markaa taasba ayay arrintu tahay oo waa taas se lagu ogaanayo ee kuma gaadino baydkaasna uu inooguma sheegay marka umuurahaas dhacaan maxaa imanaya waa umuurihii cilladu ay kuma imanaysay xadiis markii hore daahirkiisa sare waa ruwaaddu waa siqaad mana aragno imaka halkan inqidaac iyo waxyaalo kuba sugano sanadkii waa xidhiidhay dadkii cadaaliya dabdi baaba u sugnaaday xadiiskiina waaba xadiiskaa mawsuulka ayaa marka duruqdii iyo riwaayaadkii laysu wadageeyo ayaa meeshii maxaa u muuqanaya ninkii xaafidkaa macaalimkaa arrintii eegayey xadiis markii hore mawsuul ahaa in meesha ay tahay uun dee cid unbaasan laba simee dadkii kale ka mudna ka awleysnaa xadiiska mursalni bay ku wariyeen ina marka riwaayaadkaa isu wada keenay la muqaaraneeye dadkii markaa xagga xifdiga ee islaamka kaga mudnaa ama tira badni xadiiskii iyagoo mursalnimo ku wariyey ayaa raawigani siqaba haba ahaadee mawsuulnimo ku wariya waana laga raajaxsan yahay taasi markaa maxay keenaysaa in xadiiskii la idhaaho irsaalkii la raajax yeelo sida xaafid xajar meela uu kaba cabiro rajaxa fulanun al markaa isagoo xadiidka saxaabigiisii sheegay dee biluqasaan kuma soo marray hebel ama cid uu magacaabay ama kolkol uu mashhuulha kaba cabire ayaa wuxuu raajax yeelay inuu mursal yahay xadiis xadiiska saxaabigiisna waa soogaaba macnaa marka riwaayaadkiiyo umuurihii la eegay ayaaba tani inay waham tahay oo dadka kale ay ka raajaxsayn ama se ninkii wuxuu arkaya u isku taagaya xadiis asalkiisu marfuuc mada daahirkiisu a marfuuc ayaa marka ruwaadii iyo riwaayaadkii laysu wada geeyo ayaa wuxuu ogaanayaaba meesha dee inuu rafciganba wahab iyo qalad ay tahay asalka xadiisku yahay xadiis mawquufa uu yahay taas buu ogaanaya ama waxaabuu ogaanayaa xadiiskan idraaj inuu dhacayo waxaan isaga kaba midayn ama xadiis kale ha noqoto ama in kamida ama kelima xataa kaba mide inay mudrajo ku tahay matni aanay lahayn oo markuu dee ruwaadi iyo waxyaala laysu wada keeno dee cid markaa idraajka inoo dambeeyaba taas buu ogaanaya ama qalad kale sida taa aan sheegaynay raawi raawi lagu bedelo kale iyo waham kaleo waahim ka dhacay ayuu umuurihii ku ogaanaya markaasa maxaa dhacaysa waa natiijadii dee ninkii xukunkii uu ridi lahayo haddii waxaasi la raajax noqoto waa damiga tu kaba cabire ee isaga taasi agtiisa ku xoog badnaato xadiiskii inuu cillo leeyo xukumaya haddii arrintii ay tahay ixtimaal kalema jiro waa u muuqda shaki baa galay laakiin heer dee ay u raajax noqotay muu gaadhin markaasna aqbalkii laakin xadiiskii la aqbalayna xadiis saasa lama aqbalaye ayuu ka joogsanaya markaasoo oo dee xadiis siibuu ishaaraya bal markaa taas bay tahay markaa muxuu noqonayaa maca kawnihi daahiruhu ansalima markaas iyo umuuraha markan isu wada geyno tacriifkaankan ay kuba tacriifiyaan xadiiskaa mucalalkaa xadiisun daahiruhu salaama ubrica fiihi ama bacda taftiishi calaa qaadix waa xadiis daahirkiisa sare marka hore iyo sida ka muuqata inuu fayow yahay uu maqbuul yahay ay ahayd oo markii bacda taftiish duruqdii laysu wadageeyey la helay oo lagu arkay un shay qaadixa oo hor joogsanaya aqbalkii hor joogsanaya wixii markii hore la moodayay ee daahirkiisa kaba muuqday oo bal markaa dee saa marka la leeyahay xadiisu daahiru salaam macnaa waa axaadiisii siqaab arrintu markaa wax sahlan maaho dee ninka daciifka xaalkiisii waa la galay nin siqaa oo dabdi iyo lagu yaqaano xifki iyo cadaalo ayaa xadiiskiisii waxyaalahani kuma imanayna waa basharo ruuxu waham iyo qalad kama badbaadi karo oo dee deta hadiyo goro bashar qalad waa kaba dhacaya bal umuuraha weeyaan iyo haddana waan kuba laabi doonaa marka la eega haamishka koobaadna ka labaad ee haamishka sarxada inteeda hore safxad aan hayno un taasi casharkii horeynu kaba soo baxnay ayuu laba socdo hadal xaafid ibnu xajar uu kaba soo naqlinayay ayay taasi ahayd oo bal markaas walow iyada nafteyda meele ay yar jiraan oo dee hadalkeednii hore ayaa laakiin kuma soo sharaxnaan filayaaye ama halkan oo meelaha bartankeeda ayaa sadar bilowgii oo malaa sadarka shanaada waata ayaa waxaa ku sugan lixtaal laxtaala an yaziidu sha shay-an Eh, laakiin halkaasi waa hamishkood waa hadal xaafid leeyahay nu- nukarkiise sababku waxa weeyaan lixtimaali an yuriiduu shay-an min dalika halkaas waa adigo hamishkumaan uga jeeda waxaan diidaya un yar qaladadan kolkol si kale a mar wixii ku joogsanaya ee hadhow waxa looga jeeda aanu garanay sadarka ku-xigana aqwa kamaadan halkaas kamaada bedelkeeda waxa weeye waa mima aqwa mima yaridu cala lbasaari waana hadal xaafid Eh, laakiin hamish kasta de marka uu bilaabo casharkeedan qawluhu almucallal qaala ibnu kasiir taa weli sadarka labaad baa hadal baa yaala xatى qاala bacd xufaadihi macrifatuna bhada kama cinda اljahili e waa tartiib aan islahayn macrifatuna bhada kama cinda اljahili waxa weeyaan oo kolley waxaan filaya de haddaa waa kan makatir buu kasoo noqlay kitaabkiisa u laabata waaba arki kartaa ee kutubta kale waa inooga sugantay hadalkana cabdiraxmaan ibn ahdi baa kolley lahaa ee waxa ay tahay macrifatuna bihada oo waa kan mucalalka ah kahanatun cinda اljahili laftigu sidaasuu ahaa markaa waxbaa dhacay si baa dee tartiibkii la qasmay macrifatuna bihada kanat cinda اljahili kani waa sax kani waa qalab kan raawiiskii baa qaldamay waxna aanay kaga muuqan de wuxuu sidaa kahaadada oo kale ayuu u qaadanaya kii jaahilka ahaayo dee cilmi uu islayo mala dee daliil waxyaalaha kale wax malmuusoo xadiidkani waa daciif oo irsaal baa sanadkiisa ku sugan xadiidkani waa daciif oo hebel oo mutahamaa ku jira waa wax iska daahira waa wax ruuxi taaban karo ee laakiin umuurahan daahirku intuu yahay salaamo haddana leeyahay kanaa qalad iyo kanaa saxa waa taas buu leeyahay dee ninka jaahilkeen waxaan aqoon agtaysa kahanoo kale kuma tahay bal intaas weeye intan doonaya inaan sooxo kolley hadal dheerna waa soo naqliyey waana hadal xaafid ibnu xajar kolley intiisa badan ama asalkiisa leeyahay kitaab kasoo naqlinaya kitaab mar horena aan yar tilmaanay oo biqaaci ninkaa la yidhaah leeyahay kitaabka waa la madbaceeyey imika waxaan filayaa markii horena dee risaalana waa lagu madbaceeyey ama sidan filayo jaamica alislaamiya qorooyina ay dee loo yar qaybiye mala nin kaleo kolley imika kutub kala duwada musalaxa madbaceeyo doctora oo asal ciraaqi iyo si adigu mahriga si faxli la yidhaahna haatan waa madbaceeye laakiin weli ma araga se waa kitaab kolley aada u heer sare oo nukatalwafiya la idhaayo kitaabkeenan aan hayno alfiye ahaan ayuu nukatuya waa sharci nadmiga naftiisa iyo sharxiisaba waxaana kitaabkaasi walow biqaaci leeyahay ficlan kitaabku waa xaafid ibnu xajar nitaajkii weeye intaajkii isagaaba dee xagga hore kuba sheega inuu wixii isaga ka maqlo markii uu xaafid uu kitaabkan u aqriyayay dalabadiisii umuurihii uu kuma hadlayo waa umuuro aada u qayimo markaas oo dee kitaabkan iyo mustalaxba kuba tacalluqsan oo baxsigii darsigiisa iyo dee sharaxii darsigiisa kuba jiray iyo xataa su-aalihii dee dadka culimada ay weydiinayeen uu kaba jawaabayay oo kolkol dee kutubtiisa noo madbuuca aan kubaba sugnayn tiibuu ururiyey waxoogaa waxna waa ku daray oo dee waxyaala culimadii kale iyo ama dee isaga intaajkiisiia laakiin kitaabka badankiisu walow dee loo tirinayo biqaaci waxa weeyaan un waa umuurihii kitaabkan kuba tacalluqsanaayo xaafid ibnu xajar cilmigiisii ayo jaanibkaas buu aada iyo aad markaa u muhim yahay hadalkan dheerna kitaabkaasoo le dee aada u yar sareeya kolleyna waa kitaab anukatalwafiya oo dee kol hadii dhawaa la madbacey insha allahu tacala ruuxii dee ku dadaala aynu heli maan filaya weli daynama soo gaadhin xataa weli yeman ma ogey ma soo gaadhin ma filaya weli wahiya cibaaratun bal waay laftiga laqbadii baan ku laamaya abiyaadan dee maqsuudkoodii guud waan fahmay wahiya beydka hore markii horean laba goor laqbeeye wahiya ciladu cibaaratun cibaaro waxay ka tahay can asbaabin asbaab asbaab macnaa macnaheedu wuxuu yahay oo dee tilmaamaysaa looga jeedaa halkan weeye cilada looga jeedaa asbaabtaasoo daraat darad dara-ad kusoo darisay oo ku timi oo muuqato soo bax fiihaa taas soo muuqa xadiiskii oo fiiha iyada fiigeeda waa asbaabtaase gumuudun wax daahira oo iska muuqdo ninkasta haleelaya aanay ahayne qarsooni way ku sugantaya oo khafaa-uno asarat markaasna raadaynaysa xadiidka qabuulkiisii oo waxyeelaysa tudraku waa la haleelayaayo ciladii ama asbaabtaas ama ciladii labada ta doontaba dhahoyna ciladu cibaaray asbaabtaa kama ahayde bilkhilaafi khilaafka ruwaadii ama raawi kamidii kayrkii uu kuba khilaafo xadiidka marka riwaayaadkiisa laysu keeno taas baa lagu ogaanayaa lagu gaadhayaa iyo watafarudi kelinimo raawi la gooni noqday wax oo ruwaadii kale iyaguna si kale ay ku wariyeen aanu lahayn mutaabaco iyo shaahid iyo xadiiskiisu aanu lahayn maca qaraa-ina waa amaarado iyo calaamaad iyo qariinooyin kale oo taas la jiraan ama dee taas ay laba jiraan qaraa-intaasoo tudamu loo geynayo kuwaa hore oo waa umuuro kale oo ninkii xaafidka ahaa ee isagu cilladan macrifada weyn u lahaya umuurahaasi uu haleelayo oo amaaraad kale ah oo tilmaamaya ama uu ku gaadhayo ku ogaanaya waxyaalaha meeshii jira markaasuu yahtadi wuu hanuunayaayo jihbiduhaa akhbaarta kii jihbidkeeda ahaa waa ninkii khabiirkeeda ahaa aqoonta aada iyo sarraysa lahaa ee naqdiheerka uu sarreeya ka gaadhay wuxuu ku hanuunayaa ila itilaacihi markuu umuuraha isu geysto weeye baabkii oo dhanna uu isu wada keeniyo riwaayaadkii wada muqaaraneeyo ruwaadii maraatibtii ay lahaayeen xagga cilmiga iyo xifdiga iyo itqaanka saa uu ku kala saaro oo ku kala horreysiyo ku tasniifiyo taas ayaa ila itilaacihi daalacashadiisa uu daalacday calaa taswiibi irsaalin daalacday uu ogaado ayuu ku gaadhayaa ku hanuunayaa ugu hanuunayaa umuuraha taswiibi irsaalin waa mursalnimo sawaabyeelkeeda laga sawaabiyo macnaa ay tahay in irsaal irsaalka halkan macnaa mursalkii unbuu noqone macnaa sawaabnimadkii limaa wixii qad wusila la xidhiidhiyey oo xadiidkii markii hore mawsuulka ahaa ee daahirkiisa mawsuulka ahaa ayaa wuxuu ku ogaanayaa in sawaabku yahay xadiidkani inuu mursal yahay markaa mursalkii daahirkaah inuu iska wada garanayno imika saciid ibnu musayib oo yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calay wasalam oo inagu aan wada garano kole adaan taabici u garano arrinku kaa maaha xadiidkan saxaabigii baa jooga sidaasaa kaasi isagu ma noqonayo kuwan cillada waa mursalka aynu soo maray kanise waa wax marka laysu wada keeno ruwaadii la ogaanayo inay xaqiiqadu taa ahayd ee waxaan kale maanta jiraa uu yahay khada ama wahan oo kii marka horeba la haleelayay taasi baabkan kuma jiro limaa qad wusila aw amase taswiibi waqfi waqfi maa kii mawquufnimadkii sawaabka laga sawaab yeelo oo macnaa inuu sawaab yahay mawquufnimo maa kii yurfacu la koryeeliyo xadiis daahirkiisu waa rafci ama ku yimi isagoo marfuuca ayaa marka riwaayaadkii kalena lawada eego ayaa wuxuu ninkii ogaanayaa ama xaafidkaa eegayay inuu asalku ahaa mawquufe rafcigani waham iyo qalad yahay taas mid siqa aha kama dhacee aw matnin aw fasli matnin amase wuxuu ogaanayaa taswiibi fasli matin matni soocitaankiisa la sooca inay sawaab tahay oo laga sooco dakhala galay matnigaasi fii kayrihi waa matni kala galay oo macnaa sawaab in laga sooco macnaa ujeedadu wuxuu ogaanayaa xadiis dhan ama in kamida kelimo ama jumlaha haba noqotee dee mudrajka inooguba iman doontaaye inuu xadiis kale ku darsamay oo dee sawaabku yahay labadan in la kala fasliyo taas buu ku ogaanayaa idraajka idraajkuna waa nooc cillada ka mida idiraabkaasi waa nooc cillada kamida inoo dambeeya umuurahaasi aw wahmi waahimin aw ibtilaacihi wuxuu ku gaadhayaa taa ku hanuunaya ibtilaaci daalaacashadiisa uu daalacday calaa wahmi waahimin ku isagu qaldamay oo waahimo khada kaba dhacay wahamkii iyo qaladkii oon ahayn laakiin waxyaalaha lasoo sheegay sida raawi raawi lagu bedelo oo kale ti aan sheegnay oo wahmigaasoo xasala xasilay markaasuu dadna faqad dadna wey ama wa dadna arrinkaasu u malaynayaa mala adagoo dee marka la eego isaga ijtihaadkiisii la eego qaalib uu noqday waxaan qalad inuu jiro wahm inuu jiro oo umuurahana ay sawaabkuna waxaan laba sheegay yahayo fa amdaa markaasuu fulinaya wuxuu xukumayaa xadiidkan inuu mucallal yahay aw amase waqafa faaxsama eeg marka wasanka oo kale si aan markii hore anshaadayay in haddii labada fo'oodba la kala aqriyo wasankuma qaban isma qaban wasankuma toosnaanayo waa laysku baa labada fo'ood fa keliya laga soo wada qaadayaa taasaa daraaddeed ta horaa la sukuumanaya waxba iyadoon shiddo saasana aan weliba usii yeelin markaasu wasanku toosnaanaya xagga wasan ahaane imika se waayo aw waqafa amase waxa weeye waa ka joogsanaya oo arrintii shaki baa gelaya waxaan waa arkaa weli ixtimaal kalena waa jira arrintii raajixumay noqon markaa waa shaki iyo taradudo faaxsama wuxuu ka joogsanayaa xadiidkii in saxa loo aqbalayna wixii haddii shakigani jiro saxadiisii lama lama lama xukumaye in saxa loo xukumu ka joogsanaya maca kowni haddaba umuurahaasaa dhacaya macfuun iyo xadiidka heshiiska iyaday la jirto uu yahay taas daahiruhu daahirkiisu asalab oo dusha sare marka la eego sanadkiisa iyo riwaadiisan iyo san laguma wariyey daahirkiisuu yahay inuu cillo kaba nabadgalay bal intaas weeye sharaxana kolley si fiican baydin u yar eegan doontaan walow dee qaybta ugu dambaysa sharaxa hadalka uu soo yar naqanayo dee aanu kolley kitaabkani aanu idinka qancin karinba taas intaan safxada labaad haddaba kaba gudbiyaan boqol iyo kowda isagoo hadalkaa dee waa wixii luqada ku tacalluqtay kelima maa doonayana saxaaxaba dee ugama jeedo luqadii waa tay aynu soo maray bal markaa qolooyinkan isagu macluul iyana waa diiday halkaasuu haamishka ku qabtay oo waxaa lagu bushiyey oo macnaa macluul diidmada weeye macluul la diidayo liannahu qad xakaahu jamaacatu min ahli luqati minhum qudrab kama فيma xakaahu الlayliyu ama labliyu wاljawhariyu fi صaxix wاlmudrisiy fi lmqrib adigu soo wad bal halka ugu dambayseeg marka wاljawaabu can اlmuصنif anahu la shaka fi anahu ضaciifu macluul in la isticmaalaa inay daciiftay shaki kuma jiro wain kaana xakaahu bacdu man صanafa hadalkaa macluul luqa ahaan haba soo naqliyo qolooyinkii alifay fi afcaali afcaasha gaar ahaan waa de afcaash iyo siday kuma yimaadaan luqada carabeed kutubta gaarkaa uba qortay barhkood in allaha kusoo dareeno bimacnaa marido ah oo hulaatiye eh laakiin waa daciif laakiin maxaa dhacay halkaas eeg hadalka idin inoo yaala bacdu man sanafa fi lafcaali min alqur'aani halkaa laftiga qur'aan wax alla waxay tahay afcaali min alqur'aan imaka halkan kole waaba dee ninkii malaaciintanu arkay ee luqa u tawjiih u doonay ama inuu laqbeeyo un isagoo dee xaqiiqadii aan garanayn waa iska odhan karaa afcaashii qur-aanka kaba mid ahayd kitaab u dejiyey waa hadal iskaba odhan karo laakiin waa hadal aan waaqac ahayn xaqiiqa ahayn hadalka ciraaqi baalesan uu kaba soo naqliyey kitaabkiisa nukat buu ku leeyahay ama hadalkiisuna markaa wuxuu ahaa wain kaana xakaahu bacdu man sanafa fi lafcaali kamni lquudiyati halkaa laftigaasa yaale waa nin magacii halkan min alqur'aani ay dhacday kamni lquudiyati sida ninka ina quudiya laydhaho kale waa nin abubakar maxamed ibni cumar laydhaho mu'arikna ahaa dadkii waktigiisa raggii ugu aqoonta badnaa ahaa marka la eego luqa iyo adab oo saddex boqol iyo toddobiy lixankii hijrada dhintay kaas waa ibnu lqudiyo kitaab uu leeyahay alafcaal la yidhaaho ayuu wuxuu kusoo naqliyey callo oo bimacnaa marido ah ama callahu asaabahu bilmarada iyadoo sulaasigaasa waana macno dee macluul uu kaba imanayo markaasuu leeyahy kuwaasi aba soo naqliyeen laakiin waa qowl daciifa ayuu ciraaqi ba hadalkiisa hay ee laftigaas maan doonaya sia in dee ruuxu wax kale aanu meesha ugu baaqrin bal waan dhaafayaa kolley imaka tan wahiya taji-u waayo hadalkan aan leeyahay markuu xadiiskan ee ahaa in marka la eego kafaarada majliska uu kaba hadlaya haddii waa xadiis iska hadal dheerle in marka la eego hadalla ay soo naqliyeen qisadna waa soo naqlinaya uu sheekhu xataa nin uu tuhmayo oo kale laakiin walow dee taas xaafna xatir soddon iyo safxa kaga hadla isagoo kolle kalaamkiisa un tacaqubaya ama daba socdiya umuuro calaa kulli xaalin cilladii waxay tahi waan ogaanay wahyo cilladu taji-u way imanaysaa haaliban waa fi lhaalibi waa inta badan fi sanadi sanadka dhexdiisa ayay iman markaasoo dee markaa haalib maxaa muqaabilkiitaasi yahay wa axyaanan fi lmati mararka qaarkoodna matiga ayay dhacaysaa tadaxuf alatii fi fi sanadi ama taa sanadka dhacaysa ama alcilatu fi sanad taqdaxu way markaa taa iyadu sanadka gelaysaa taqdaxu way dhaawacaysaa oo dee waxa weeyaan way raad bay kuba yeeleen xaggii qabuulkii filmatni matigii xadiiska ayay oo taa ciladan sanadku ayaa kol ay dee qadxide iyo kol aanay qadxinba matniga yeelanayso oo matigiibay qadxin haddaba taas maxay ku qadxeen biqadci musnadin ku markii hore muttasil ahaa qadcigii iyo goyntii inqidaacii ama irsaalkii aw waqfi marfuucin waa tii aan kaba soo baxnay ama ku marfuuc ahaa mawquufnimadkii taas bay kuba qadxin waqad laa taqdaxu inaanay qadxin ciladaa matnigu ma cilada sanadku matniga aanay waxyeelina sanadku in ciladu ay taa ku koobnaato matnigu iskaba saxiix yahayna way dhacdaa wadalika kalbayicaani bilkhiyaari xadiidkii ahaa saxiixayn albayicaani bilkhiyaar riwaayo aan iyagu lahayn weeye xadiidkaasba weeye wasaraxuu waxay caddeeyeen culimadu biwahmi yacla bni cubaydin ninkan raawiga ahaa ee ruwaadiisa kaba mid ee sufyaan athawri ka wariyey sufyaan buu kaba wariyey ee yacla bni cubaydi tanafisiyi laba yidhaaho qaladkiisa uu halkan qaldamay sababta uu ku qaldamayna waa maxay abdala wuxuu bedelay camran camar ayaa wuxuu kusoo bedelay bicabdillaahi cabdillaahi iyo xadiidka warinayay intuu riday ayuu camar waa qalad ahaan u riday maaha waa wuxuu ukastay oo ibdaalkaynu qalbigii maaha ee maqluubka inoo dambeeye waham buu ugaba dhacaye waana noocii maqluubka oo kaleu markaa noqonayaaye cabdillaahi oo xadiidka warinaya buu tuuray oo waham ahaan camar buu kuba bedelay xiina markuu naqala soo naqliyey bal intay saddexa bayd baan ku joogsanaya intaan labada bayd ay dambe gaadhin oo wuxuu sheekhu ina leeyahay ciladii kole haddaan ka soo baxnay ciladu sanadkana way gashaa matnigana way gashaa horta waa taas maxaa badanna ciladu sanadka inay dhacdo ayaa badan oo kutubtan cilaltaba inta badan waa waxyaalo sanadka dhaca walow matigaba ay gelayso say inoo dambaysa laakiin way kala badayihin haddaba ciladii sanadka ayuu laba u kala qaaday mid iyadu sanadkii intay cillo ku noqoto hadhow matnigiisiina uu ciloobayuu daciifo bimacnaa matni mucallala uu noqonaya ama dee macluulba dhaho oo uu daciif noqonayo iyo cillo intay sanadkii dhacdo sanadkuna ay ku kooban tahay oo matniga calaa kulli xaalin iska saxiixiyay labadaasay u kala baxaysaa labadiiba waaba markaas inoo soo dhigtay misaallo wax dee aan kuma tirino ta hore wuxuu kaba dhigay xadiis baa daahirkiisu ah inuu fayow yahay mawsuul buu ahaa markii duruqdii la waday si wada eegay ayaa lagu ogaaday bal markaa waxa weeye imaka irsaal ama inqidaac khafiyoo meesha jiray ayaa ku soo baxay ciladu waa sanadkiina irsaalku sanadku ku sugayey ama inqidaaca khafiga irsaalka khafigii sanadku kuma sugaya ciladu waa sanadkii laakiin haddana ciladaasi ma joogsanayse matnigii lagu wariyey sanadkaasna daciif buu noqonayaa isagana waa kaa mursalka noqonayo ama muqadaca noqonaye ama sida xadiidkii daahirkiisu haasaynu soo maray inuu fayow yahay ee marfuuc uu yaho rasuulka uu gaadhsiisan yahay ayaa markii duruqdii laysu wada keenay ayaa marka la eegay sanadkiisii ayaa waxa la arkayba mawquuf inuu yahay waqfigaa sanadkii ku yimi ee matnigiina cillu kuba yahay oo matnigi waa daciifaya taasi iyadu waa mid awqaada qaarkeedna ciladu sanadkunbay ku koobnaanaysaa misaalkii muxuu kaba dhigay xadiidkii albayicani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa bukhaariyo muslim baa wariyey say kuma wariyeenna bal xadiidkaasi wuxuu ahaa uun dariiqa waa cabdillaahi ibnu dinaar baa ibnu cumar kaba warinayay intaas bay ahayd iyo dee sanadkiisii kale laakiin maxaa dhacay sufyaan athawri iyagu maaha inay saas bukhaariyo muslim kuba sugan tahay ee waxa weeye qolooyin kalea lafdigaa kuba wariyey oo iyaga kaba baxsan bal waxa la arkaa ususha lixdaaba ay kaba baxsan tahay lafdigu marka la eegay sanadka caynkaniye nin dee siqaat ruwaad kaba midoo yacla ibnu cubayd laydhaah ayaa xadiidkan markuu sufyaan kaba warinayey sufyaanna uu cabdullahi ibnu dinaar buu kaba wariyey cabdullahi ibnu dinaarna wuxuu kaba wariyey isagu bal markaa ibnu cumar ayaa halkii uu cabdullahi ibnu dinaar kaba odhan lahaa ayuu yihi camr ibnu dinaar qaladku wuxuu uga yimi labada nin waa laba nin oo magacii aabbahay ku kulmeen waa isku dabaqoo laba sinoo isku xigtaabay kaloo dhinteenoo waa laba nin oo taabiciina sheekhyo kala duwan baa waxa weeyaan ay wada leeyihiin talaamid kala duwan bay wada leeyihiin walow dee kala caalimsan yihin labadoodu camr ibnu dinaar uu yahay ninka caalimkaa hataa qaladku ugama yimi arrinta waxa weeyaan waa dee qalad khada ah halkan khada ah xaggani waa khada dhihimiyo isagii way iska weydaarteen labadii nin waana laba nin dee ishtibaah xaggaasi ugaba yimid haddaba dee culimadii nuqaaday taasi kamay qarsoonaane xadiidkao sufyaan thawri asxaabtiisiina la hayo xertiisii kale xufaada ahayd siay kuba wariyeen lana ogyahay ciddii kale iyaguna cabdillahi ibnu dinaar samalik iyo qolooyinkii kale kaba wariyey ciddii cabdillahi la wadaagsatay sanad ahaana la wada ogyaho dee dadka ay badan yihiin bal cabdillahi ibnu dinaar kontomeeyo ruux ay kaba wariyeen ama in kaba badan ayaa culimadii markaa maxay yidhaaheen arrintan ah camr ibnu dinaar sanadkan uu ku sugan yahay waa sanad cilaysan cilo waa bedelka ibdaalkan baa dhacay laakiin ciladaasi xadiidkii miyay u keentay waxnay matnigi waa sidiisii oo dee dariiqanu baa ciloobaye matniga waa matnigan madbuudka ah sanadladiisa ay madbuudka yihiin kuwii saxiixa ahaana laba hayo oo cumdadiidaina kanun baanu ahayn oo kanun baa laga tegayaaye laakiin xadiidkii matnigiisii may keenin cillo umay keenin oo matnigiisii waa halkiisii intaas buu yihi oo markaa cillada sanadka gelaysaa ayaa dee inta badan markay ama xagga waqfi iyo irsaal iyo idraaj iyo waxyaala ay tahay matnigiina way daciifinaysaa awqaada qaarkeedna markii san oo kale nin siqaa nin kaloo siqa oo lagu bedelay ay tahay ma yeelaysa imka halkan oo kale haddii maanta camar waa nin siqaa cabdilaahiga la tuuray hadduu nin daciifa yahay xadiidka markaa iyadaba way daciifinayd oo nin siqa ah meeshii nin daciif oo jira siqa lagu bedelo meeshii waa labadiiba laba noo siqaat ruwaad kamida haddii xadiidka camar warinayana waa saxiixun haddii cabdullahi ibni dinaar warinayana waa saxiix bal camar waaba kasii heer sareeya marka tan baa keentay hadduu maanta daciif iyo siqa ay tahay iyaduba cilamataya ku timaaday ahaalay bal umuurahaas weeye oo taas ama tamatin way noo dambaysaa marka muxuu yihi wahya ciladu waa ciladan iyada markaa la eego ciladii guud ahaaneed taji-u way imanaysaa haaliban waa fi lhaalibi waa inta badan fi sanadi sanadkay gelaysaa weeye markaas de maxaa ku halkan ku muqaabilkii waa axyaanan fi lmatn awqaada qaarkeedna matnigay dhacaysaa haddaba ciladii sanadku sii qaybinayaayo taqdaxu ay fallatii ciladii fi sanadi sanadka dhexdiisa ahaatay taqdaxu awqaada qaarkeed ama in badan waxay dhaawacaysaa oy xadiidkii dee ay sixadiisii qoomaysaa fi lmatni matnigii oo taasna siday ku dhaawacaysaa oo biqadci musnad xadiis markii hore musnad ama mutasila goyntiisa la gooyo ee uu munqadic noqda ama mursal aw waqfi marfuucin ama ku marfuuc ahaa dee waxa weeyaan oo asalkiisu marfuuc ahaa markii dambe ciladii ay dee la ogaaday ay arrintu noqoto sanadku inuu dee sawaabku yahay mawquuf ama maqduucba yahay ee umuurahaasi matnigii bay waxyeelayaan waqad laa taqdaxu inaanay matnigii waxyeelinna waa la arkaa wadalika kaalbayicaani xadiidkii ahaaba weeye albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa saraxuu raggii nuqaadaha waxay caddeeyeen min wahbi yacla bni cubaydin lamana odhanaya halkan waa intaasoo camarna uu weliyo taasi waa ixtimaal kale waxa weeyaan yacla bni cubayd qaladkiisii bay caddeeyeen oo maxaa qaladkiisu ahaa abdala waa bedelay camran camar buu bedelay camar waa ninka uu soo qaato wuxuu ku bedelay bicabdillaahi cabdillaahi buu ku bedelay xiina naqala markuu soo naqliyey waxaa jirta imaka halkan bacdan bicabdillaahi ku tilmaa ay ku sugan waxay luqa ahaan waa shay luqo unbaan kaba hadlayaa ay noo tilmaamaysa ka laga tegay inuu cabdullaahi yahay cabdillaahigaa laga tegay waa cabdillahi ibnu dinaar walaalana maaha ka la qaatayna waa iyo waa camar baa la qaatay taasba weeye oo imaka matruugi bay gashay sheekh zakariya alansaari ama sheikhulislaam waa imaamka macruufka ayaa isagu sharaxiisa wuxuu kuba yidhaahaa imaka waa siu isagu ku tago bal waana masale taxriir luqo u baahan oo halkan aanan jasminayn maanta wax ayimadii luqadu waxay ku sugnaayeen ama siay qabaan arrinkan iyo san uu isticmaalay ee uu soo dhigtay way ka khilaafsan tahay buu leeyo wuxuu ka soo naqlinayaa aimada luqadu marka ficilku abdala yahay oo ficilku san oo kale imika abdala waa ibdaalkii waxa oo kale kalaba mid dhigaa bal matalan waxa weeyaan tabdiilkii oo kale bedela ficilkeedaas in ba'du ay gasho waxa ma'kuudka ka la qaadanayo oo ka laga tegayo aanay gelin bal markaa haddii istabdelo oo kale ay tahay ama tabadelo ay tahayna markaan matruuka iyo maakuudka cidka wax kale la raacin badu inay gelayso iyaga suurada matruuka ay gelayso bal waa sida uu yihi isaguu yihi sheekhu saas yihi waxaana u yar baahantahay kolley bal taxriir ahaan waayo qur-aanka markaan noqono eegno dee afcaalahan say usoo arooreen laftiga abdale imakama xusuusin qur-aanka inuu dhacay laakiin inaha kale oo kale waa taas atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr bacdu matruukii bay ku jirtaa wixii laga tegayay sheekhuna wuxuu leeyahay halkaa bal waayi taas oo waa caadi waa su isaguba dhigtay waman yatabadal ilkufra biliimaani bacdu markaasa matruukti matruukay ku jirtaa ama walaa tatabadal alkhabiisa biayibi iyadna bacdu matruukiibay kuba jirtaa in bedelo oo kale markay noqoto oo uu ibdaalka kala mid dhigay wabadalnaahum bijannatayhim jannatayni taas iyadna bacdu bijannatayhimtu waa labadii kuwii meelihii ay lahaayeen ee khalad sayl alcarim uu baabiyo taasi waa matruubkii bay ku jirtaa wixii loogu bedelay qaateen waa dee labada kale kaba dambeeya jannatayni oo kaleo e bal markaa waxa weeye waxaad moodaa isticmaal ahaan qur-aanka oo kale inay bacdu gelayso ay gelayso bal matruuga oo maakuudka sheekhuna laakiin uu kala farqiyay damiirii kole sharxiisa minhaaj oo marka cibaarada nawowi ee bal markuu dee kitaabkan muxarar iyo ka uu kaba soo hadlayay uu kaba soo hadlay ee yidhi dee kaba dee istilaaxiisa iyo manhajyaduu sheegayo ibdaalu ma kana min alfaadihi qariiban aw muhiman khilaafa sawaabi biawdaxa oo awdaxdu tii uu qaadanayay ahayd oo isagu maakuudkahayd sidan uu imanka jeclaysan lahaa zakariya alansaari isagu dooranayo isagu taa waabuu ku bushiyey saaxib alminhaaj uu kuba bushiyey damiiryo wuxuu kaba dhigay ibdaalku guud ahaanba inbacdu inay gasho matruuga san uu halkan zakariya ka leeyahay maakuudkay gasho xataa meel kaleo minhaaj oo sifada salaada walow abdala daalan bida'in oo waa faatixad oo kale taas oo kale bidaintaasi waa matruki maya waa maakuudkii daadkuna waa matrugi oo kale o bal waa masale markaa wax u yar baahan tatabuc dheer oo xagga luqada bal se sakariya lansaari halkan saasuu leeyahay kale kitaabkiisa manhajna muqadi khudbadiisa waatuu ku socday oo ba'da wuxuu geliyey isagoo halkaas oo kale imaka maakuudkiibuu geliyey mar uu lafdiga isticmaalayay abdalada isticmaalay khudbada manhajku manhajka kaba soo gaabiyey bal adigu taasi waa wax luqa ah laakiin imaka halkan ta inoo taalaawn abdala waa bedelay camran camr wuxuu ku bedelo camr maanta waa maakuudkiiyo kii uu qaatay bicabdillahi cabdillahi buu ku bedelo ba'du matruki bay kuba jirtaa dee qur-aankana walow laftiga abdala imakaani aayaadkaa kuba sugnayn laakiin baabkiisa iyo maadadiisa sheekh sakariya uu kala farqinaya laba iyo labuu kaba dhigaya abdala iyo tabadela me abdala iyo bedela wuxuu kaba dhigayaa inay tahay ba'du gelayso maakuudka ay gelayso istabdelo iyo tabadelana ba'du inay gelayso matruuka inay gelayso laakiin dee marka bedeladaas oo kale bal waxa weeyaan kolley malaa waxaan filaya dee iyadna marka la eega isticmaal ahaan waa tan qur-aankana ta dhacday waa istabdela iyo tabadela iyo bedela intaba way dhaceen bedelana isagu baabkan buu raaciyay inay matruug gasho ay maakuudka gasho dee matruugkiina way gashay qur-aanka aayaadkaan soo yar aqriya wey wacilatu lmatnka nafy lbasmala wallah subxana watacala alam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن الراوي نفيها فنقله وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئلا وكثر التعليل بالإرسال الوصل إن يقوى على اتصال وقد يعلنا بكل قدح فسق وغفلة ونوع جرح ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقة يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع شدود احتد مع شدود احتد والنص سمى الترمذي علة فإن يرد في عمل فاجنح له مضرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيدا في متن في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوي الخلف أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضربا والحكم للراجح منها وجبا كالخض للسطرة جم الخلف والإضراب موجب للضعف وcilة اlmatni ka nafyi basmala bal waxa inoogu dambeeyey inuu isagoo inoo sheegayo sheekhu raximah اllahu tacaala ciladu halkay gelayso ayaa wuxuu ihi inta badan ciladu iyo wax sida qaalibka ciladu waxay gashaa sanadka markaa qaalib buu yidhi dee iyada waxa weeyaan ha laga badnaado sanadkii ha u badnaado oo kutubtan cilashaba waxyaalaha inta badan kalaamkoodu u badan yahay cilooyin sanad ku dhacay haba noqdee matnigana way gelaysaa taasba weeye waxaana waynu soo aragnay cilladaa sanadka gelaysaa kol dee waa cillo adag weeyaan oo waa cillo qaadixo oo sanadkii horta qadxi bay ku keenaysaa kolleyba kol hadduu cillo ay meeshii taalle matnigiina qadxigii bay ku keenaysaa oo awqaadda qaarkeedna cilladu intay sanadkaas ay ku koobnaato uun ayaa matnigu uu ka nabadgelayaa cilladaa sanadkiisa kuba sugan oo misaalkiisana shalaytaan soo aragnay bal marka halkana maanta sheekhu raximahu llahu tacaala wuxuu inoo sheegaya horta labada beyd ee hore oo khaasatan dee beydka hore ayuu noqon ka kale waa iska mu-ayidaadkii ama waxyaalihii xoogeynayey inuu bal halkan sanadkan cila ay jir mee matnigaa cila ay jirtun buu noqon beydka labaad wuxuu kaga hadlayaaye ciladii matniga galaysay taas buu noe dee markaa lagaba badnaa ee sanadku kaba badnaa oo wuxuu uhi sheekhu raximahu llahu tacaala wacilatu lmatni matniga ciladiisu ka nafyi lbasmalati ka xadiisi nafyi lbasmalati basmalada anfinteeda la anfiyo bimacnaa aqrinteeda la aqriyaba la anfiyo xadiiskeediiba weeye id cilli ee danna wuxuu u mooday u maleeyey oo uu dee xadiiskii kaba fahmay raawin raawi ruwaaddiisii kaba mid ahaa nafyihaa basmalada nafya qiraa'ati lbasmalati way basmalada aqrinteeda anfinteeda la anfeeyoo xadiis uu warinayey uu ka fahmay oo uu qaatay macnihiisu inuu taa yahay fa naqalahu markaa macnihii uu isagu u fahmay wixii uu kaba fahmay xadiiskaas oo dee dannigiisii iyo fahamkiisii ahaa ayuu intuu soo naqliyey baa xadiiskiitii ay la xidhiidhay oo uu xadiiskii ku soo naqliyey oo xadiiskii buu markaa riwaayo ahaanba u soo naqliyey ee bal markaasuu ciraaqi iyo halkan ay kuba tegayaanna dannigiisaasi dee danni khada ayuu ahaa kiiba xadiiskii raacay wasaxa markaa tan iyada waa waxyaalaha uu ku xoogeynayo dannigaas uu saa uu isagu u maleeyo arrinku inaanu ahayn oo xadiiskaasi aanu faa'iideynahayn qiraa'ada basmalada in meesha ay kaba baxdo iyo anfinteeda oo wasaxa waxa sugan oo sugan oo ama kaba ansaxay anna anasan anas oo xadiidkaa asalkaa kii warinayey ahaa saxaabigii warinayey yaquulu inuu leeyahay ama inuu yidhi dee kollay mudaarica uu ka cabiray waa waa xikaayo xaaladii hore laga xikaayoonaye maxalku waa maxal maadiye uu yidhi ayaad ansaxday laa axfadu anigu ma xifdisni oo ma xifdiayo shay-an shay fiihi waa waxan ay su-aashan dee aad weydiisay oo su-aashuna waxay ahayd rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ma dee alxamdu buu ku bilaabi jiray mise bismi illaahi araxmaani araxiim oo uu yidhi anigu taa waxaan iminka ka xusuusnahay ama aan ka xifdisnahay ma jirto hadalkaas buu yihi xiina markii su-ila la weydiiyayoo markaa taasna ay tahay waxyaalaha xoogeynaya bal qowlkan hore ay ku tilmaameen inuu iminka xadiiskii ay ku cileeyeen bal kollay anigu labadan dee ama waxay halkan musalaxaan iyo inahan masalada kolley aaduma sii dhex galaya ayaan taaban doona intan dee beydka si